ilaahay subxaana wa tacaala isagaa mahad iska leh marka xiga waxa aanu mahadcelin u soo jeedinaynaa dhammaanba laamaha dowladda ee gobolka bari ganacsatada dadweynaha guud ahaantood ururada bulshada intaas oo dhan oo u gurmaday doonta ku soo caariday muxuu ahaa dekedda magaalada boosaaso meel waxyaru jirta taas dadweynahaas sharafta leh waxaanu u sheegaynaa inay qabteen shaqo wadaninimo oo ah midkii looga bartay inay qabtaan waxay ina tusaysaa in dadweynaha reer puntland gaar ahaan gobolka bari ay awood u yeesheen cududooda inay isku geeyaan kana turjumaan tusaana tusaalihii uu madaxweynuhu siiyey oo ahaa isu-tashiga ay run ka sheegaan meesha xeebta ah oo doontu ay hadda ku caariday oo ay taagan tahay ilaa iyo meesha beriga ah oo waxay isu jiraan ilaa oo mitir shaqadii la soo qabtay oo haddeer lagu sameeyey dekedda dekedda yarta ah oo emergencyga lagu sameeyey oo muddada yar lagu sameeyey oo dad badani ay runtii aad ula yaaban yihiin degdega iyo shaqada wanaagsan ee ka socota waxaa u haray wax yar oo ah mitir ama mitir inyar mitir oo la filayo insha allah maanta inay dhammaato taasina waa guul ay gaadheen gobolka muxuu ahaa dowladda laamaheeda shacabka dhammaan iyagoo isku duuban waxaynu ka xuseynaa marka maamulka gobolka guddiga amniga dhammaantood muxuu ahaa ciidanka booliiska oo iyagana amniga adkaynaya iyo taliskooda dhammaantood waa u mahad celinaynaa jasaakalla baan leenahay haddii alla idmo haddee waxaynu nahay hal xubin baynu nahay puntland annagu iyo wasiirada ila socday marka laga reebo wasiirka dekedaha iyo isagoo halka jooga shaqada badanna inta badan hormuudka ahaa aniga iyo wasiirka ila socda iyo taliyaha booliiska waxaan awal u nimay howlo amni insha allah howlahaasina aad si fiican bay noogu dhammaadeen waxaan leenahay markaa intaa yarna oo ka hadhayna dhammaystira wax yar baa inoo haray waxaan ogaanay inaynu qabsan karno dekedo maraakiib kusoo xirto kusoo xirtana dhisan karno haddaynu awoodayna isu geyno ajnabina ka maarmi karno haddii alla idmo arrimaha aan rabo marka inaan kala hadlo dadweynaha insha allah gaar ahaan gobolka aan joogno ee magaalada furdada ay ku taallo amnigu inuu yahay muhiim ogaada inaynu amniga u baahannahay inuu amnigu yahay inu ugu baahannahay sida oksijiinta aynu ugu baahannahay ibniaadanku hore markaa aynu gaarayno ma gaari karo haddaan amni jirin ma soconayo adkaysta amnigiinna isku duubnaada oo oksijiinteenu cadow badan baynu leenahay oo meel walba jira cadowgeennu waa badan yahay ha noqdo meel walba inay furim ay nooga sameeyaan dhinacyo badan waxaa kaga bixi karnaa inagoo wada shaqayna laamaha amniga la shaqayna noqonna mid taasaan ku guulaysan karnaa taasaan ku dhisan karnaa horumar iyo muxuu ahaa guul aan gaadhno aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay wasiir intaana ka bixin waxaa inaan ku weydiiyo dhowaan guddiga amniga ee gobolka waxay soo saareen waraaq ay shaqada yidhaahdeen waxaan kaga joojinay taliyaha qaybta booliiska islamarkaana qaybo ka mid a shaqaqooyinkii dhacayay iyo iyagoo u cuskanaya qoraalka arrinkaas maxaad ka leedahay
arrintaasi waa arrimo aan rabno baaritaan ku jiro arrimaha aan u soconnay ah mana aha arrimo aan hadda rabno inaan kasii deyno midiyaha insha allahu waqtigeeda ayaa haddii alleemo ka hadli doona amniga saa la socotid wasiirka amniga tahay boosaaso waxaa ka dhacay falal amni oo ugu weynaa weerarkii saldhigga lagu soo qaaday bartamaha oo al-shabaab soo weerareen kii xerada taraafikada
waad mahadsan tahay ammaanka magaalada waad degan tahay adugu magaaladana si nabadaa ku martaa soo maa amnigu waxaa weeye eeg dadka nabaddiidka ah adduunka fenomenon iyo arrimo ka jira weeye waa cudur ku soo kordhay dunida inteeda badan goonni inaguma aha inaguna uma hurudno oo dagaalka habeen iyo maalin ciidankeennu oo ku jiraa haddii aynu hadda magaalada waa soo marnay way dhici karaan ninka eh, argagixisada ah oo samaynaya inuu faldaro fal amni daro sameeyo ninkaasi waa inuu mar keliya guulaysto isagu one time innaga laakiin boqolkiiba boqol inaan guulaysano waay day and nightna waa taagannahay waxaa weeye waa ka guulaysanaynaa insha allah waxba iman maayaan waa mahadsantiin